duhur wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsanoohadahan oo kale aad si toosa uga dhageysataan xarunta raadiyo waan ku leenahay magaalada muqdisho qodobada aad warka ku dhageysan doontaan hadduu ee baraadhig ka noqdana waxaa ka mid a dowladda federaalk soomaaliya oo ciidamo hor leh geyn doonta ama geysay deegaan ka tirsan koonfurta gobolka mudug
maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya oo maanta dhageysatay garmaqalka kiis dil ah oo loo haysto askari ka tirsan ciidanka dowladda
ciidanka booliiska puntland oo gacanta ku dhigay eedeysana la sheegay inuu magaalada garowe ka dhacay gaari
shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka salaxley ee maamulka somalilan
sidee soomaaliya loogu yeeshay shan bilyan oo doolar xilli ay danacafintu marayso heer gabagaba ah waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeena door
shir looga hadlaya amniga soomaaliya oo ka furmaya xarunta golaha loo dhanyahay qaramada midoobay new york ee dalka maraykanka
warka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona xoutiyiinta dalka yemen oo gantaal ku dhuftay markab ganacsi oo laga leeyahay dalka norway
iyo golaha ammaanka qaramada midoobey oo maanta ka shiraya xabad joojin degdeg ah oo loogu dhawaaqo dagaalka ka socda khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur talaadaah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee disembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan
aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa ciidamo horle geysay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug sida warkaanu ku faahfaahinayo waryahayaga cabdinaasir cadaala
saacadihii lasoo dhaafay dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay ciidamo aada u fara badan geysay deegaano ku yaala koonfurta gobolka mudug halkaasi la filayo inay ka bilowdaan howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ciidamadan uu wataa gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka baxay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyagoona gaaray aagga deegaanka shabeelow ee koonfurta gobolka muduga halkaasi oo la filayo inay ka bilowdaan howlgallo ka dhan ah al-shabaaba taliyaha qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha ku-xigeenka guutada toddobiyo tobanaad ee kumaandooska gorgor ayaa iyo saraakiil kale ayaa sidoo kale gaaray deegaanada ku yaala koonfurta gobolka muduga halkaasi oo haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaqa xoogan dhowaan waxaa lagu wadaa in deegaanada ku yaala koonfurta gobolka mudug inay ka bilowdaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab iyadoo sidoo kalena haatan la dareemayo qamaqaabadii ugu dambeysay ee la isugu diyaarinayo dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee la filayo in uu si toos ah kaga bilowdo deegaanada dhaca koonfurta gobolka muduga halkaasi oo fariisime ay ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab
mahadsanid cabdinaasir cabdihala dhanka kalena markaan haddii aan eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dhageysiga u fadhiisatay garmaqalka kiis dila oo loo haysto askari ka tirsan ciidanka dowladda sida warkaan uu kusii dheereynayo cabdiwaxiid cabdulaahi ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta bilowday garmaqalka kiis dila oo uu eedeysana ka yahay deble maxamed diiriye cabdulle oo la sheegay in uu gacantiis ku dilay taliya kooxdiis caamir xasan cali waxaan ahay oday soomaaliyeed labaatan sano ka badan u shaqaynayay ciidamada waa falkii koowaad ee aan geysto maxkamadda waxaan ka codsanayaa in dhiiggayga la ii badbaadiyo ayuu eedeysanaha ka hor sheegtay maxkamadda maxkamadda waxaan ka codsanayaa manaxa weye aniga in manaxa weye laygu dulqaato anigu nin oday u ahay labaatan sano ciidanka u shaqeeyahay waxaa weeye falkii koowaad oo geystay intaas oo ciidanka u shaqeeyhayaan waa kaloo maxkamad laygu geey marka waxaa weye in lay badbaadso dhiiggayga lai badbaadso aan ka codsanayo laba markhaati ayaa fadhiga maxkamadda looga dhageystay wixii ay arkeen nin taliyo koox noo ahaayo meesha joogay oo camir cali xasan la yidhaah si kas ah oo aan hadal lahayn oo aan muran lahayn oo waxba aan lagu dagaalin oo gadaashiisa inta qor ula soo istaagay oo afar xaba kula dhuftay sallaha ka fadhini ninkaan difaac dhinaca isaga imaaday waan la soo kor istaagi bak baf baf baf lee bad ku sii ninkaas adina waa ordile wax hadal ana ma lahayn ninkaas aamir ana ma hadlin asina ma hadlin ah intaas lee day karaa aniga marka ordi waa la soo qabtay kabacdi baaraha kiiskan ayaa macluumaadkan iyo xogahan uu hayo la wadaagay maxkamadda ciidamada qalabka baarka kiis waase sanad bile xooga maxamed diiri cabdullaahi dhiblaawa kana tirsan ururka lixdan afraad muddo toddobaad qaybta labaiy tobanka abril ciidanka dhulka xoogda uga soomaaliyeed mudan guddoomiye gastooriyaal saan waxaa soo har taariikh markii ahayd saddex iyo tobankii bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatan saddexda waxaa la soo xiray gobashada hoose gaar ahaan degmada afgoobna u jirta ugu kiimitira oo lagu magacaabo dhulahoole mudan guddoomiye gastooriyaal saan waxaa u istaa dib u geystay sarkaal xigeen lagu magacaabo ekis marxuum saddexda xooga caamir xasan cali ay ka wadsanaayeen ururka lixdan afraad guddo toddobaad qaybta labaiy tobanka abril mudan guddoomiye gastooriyaal kiiskaas dilkaa wuxuu dhacay taariikh markii ahayd labaiy tobankii bishii koob iyo tobanaad labada kun labaatan iyo saddexda saacaddu markii ahayd tobankii bar habeenimo wuxuuna ka dhacay difaaca koowaad ee ururka lixdan afraad ee lagu wardiyo degmada walaweyn ee goob shabeellaha hoose mudan guddoomiye gastooriyaal waxaa dhacday in sanad dable xooga maxamed diiriye cabdalle bilaawe xilli habeenaha isagoo ku wareysan qoraalkay fadhiisan oo raash ah oo isaguu leeyahay oon u diiwaangelisanayn ciidanka xoogda soomaaliyeed oo jaabkiisa ka soo gatay isagoo watay wuxuu yimid sarkaaxiyiinka ahaa taliyo kooxii aagas kabacda isagoo wax su-aal weydiin ayuu wuxuu u yimaaday korkiisuu yimid wuxuuna ku dhuftay xabday gaaraysa afar baalooto xeerlaaliya ku-xigeenka ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka hor codsaday in eedeysanaha lagu xukumo dil toogasho ah mudana guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf iyo xushmada ku jirta uga codsanaa in eedeysane maxamed diiriye cabdulle dhiblaawe maxkamaddu ku qaado qodobada aan ku soo eedeynay ee boqol sagaashan iyo shan biis xeerka ciqaabta ciidamada iyo afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ka hadlaaya dil ula kaca inay ciqaabtiisu halkaanaan ka caddaynay ku qaadaan codsanaynaa oo dil lagu xukumo eedeysanaha maxkamadduna waa mahadsan tahay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa soo xiray fadhigii maanta dhegaysiga eedda ka dhanka ahayd eedaysane maxamed diiriye cabdulle dhiblaawe intaas ayuu ku egyahay maxkamaddaana go-aan ka soo saarayso
ciidanka booliska puntland ayaa gacanta ku dhigay eedeysano la sheegay inuu magaalada garoowe ka dhacay gaari nooca loo yaqaano leyla calaawila howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska puntland ayay ku guuleysteen inay gacanta kusoo dhigaan eedeysana jaamac aadan oo shan iyo labaatankii nofembar laba kun labaatan iyo saddex ka dhacay magaalada garoowe gaari sida ay boolisku sheegeen qoraal ay soo saareen ciidanka booliska puntland oo gudanaya waajibaadka ka saaran badbaadinta nafta iyo hantidooda ayaa ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan eedeysana jaamac aadan oo shan iyo labaatankii nofembar laba kun labaatan iyo saddex ka dhacay magaalada garoowe gaari nooca loo yaqaano leylo ciidanka booliska oo markiiba bilaabay howlgal lagu soo qabanayo gaariga iyo eedeysanihii dhacay iyagoo gacanta kusoo dhigay waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliska maamulka puntland
dhanka kalena markaan haddii aan eego shil markaasi geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan hoos yimaada salaxley ee maamulka somalilan sida warkan uu ku faahfaahinayo saleebaan alcadaada
shirkan gaari ayaa waxa uu ka dhacay inta udhexeysa degmada salaxley iyo bankaqool cadeey ee deegaanada maamulka somalilan waxaana inta la xaqiijiyey shirkan ku geeriyooday afar ruux halka lix kalena ay ku dhaawacmeen shilkan ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen laba gaari oo kale ahaa dayno iyo sidoo kale lankaruuser sida uu warbaahinta deegaanada maamulka somalilan ka howlgasha u xaqiijiyay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada salaxley qatar gaas ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka taraafigada loo yaqaano ayaa gaaray halka uu shilka uu ka dhacay iyagoo goobta ka qaaday dhimashada afarta ruux iyo sidoo kale dhaawaca lixda kale ah bilihii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanada somalilan kusoo badanayay shilalka gaari waxaana la filayaa in ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafigada ay soo bandhigaan sanadka cusub dirada shilka gaari ee dhacay iyo dadka ku geeriyooday shilalka dirada badan ee kusoo badanaya deegaanada maamulka somalilan ayaa inta badan waxaa loo sabeeyaa burburka wadooyinka deegaanada maamulka somalilan oo aada u jajabsan iyo sidoo kale dhexdar la-aanta ay sameynayaan darawalada kaxeeya baabuurta isticmaasha deegaanada maamulka somalilan
aada baad u mahadsan tahay waryahayaga salebaan cadaala markaana haddii aan eegno sidee ayaa soomaaliya loogu yeeshay shan bilyan oo dollar xilli ay dancafintu marayso heer gabagaba ah warbixintan waxaa ka diyaariyey waryahayaga abuukar dayax
bisha disembar saddex iyo tobankeedana deen cafinta ayadana dhammaan doonta haddii aan la yidhaahdo saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan kee kuweyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano dadkan muxuu ahaay sharaftalo meesha fadhiya inay aada iyo aada u fahmi karaan soomaaliya saddex iyo tobanka disembar oo ku beegan arbacada berita waxaa lagu madalsan yahay in guud ahaan deymaha caalamku uu ku leeyahay soomaaliya laga cafiyo bogga looga faalloodo xaqiiqooyinka caalamka ee indexmand ayaa lagu daabacay sida uu qiimaha deyntu isku bedelay afartankii sano ee aan la bixin gudahooda qiyaastii toddobaatan milyan oo dollar ayay lacagtaasi ahayd sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii halka sanadkii laba kun koob iyo tobankiina ay maraysay hal dhibic lix milyan oo dollar sida lagu qoray bogga indexmand diintan oo inta badan ay soomaaliya qaadatay xilligii uu dalka ka jiray xukunkii kacaanka ee milatariga ayaa loo adeegsaday mashaariic kala duwan oo la gudagalay wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatameyadii iyadoo dowladihii ka dambeeyey qaar ka midana ay qaateen deymahan hase ahaatee hadda waxaa deynta lagu leeyahay soomaaliya lagu qiyaasay shan bilyan oo dollar taasoo cadad ahaan marka loo eego aada u fara badan waxaay dad badan dareensan yihiin in dulsaarka sanad walba fuulayay lacagtan uu qiimihii asalka ahaa ee deynta soomaaliya lagu lahaa uu laba jibaar ka batay taasoo dad badan weli ay la anfariirsan yihiin haddaba maxay soomaaliya uga dhigan tahay in deymaha laga cafiyo go-aankan ayaa soomaaliya u suuragelinaya in ay raadsato ilo dhaqaale oo cusub taas oo gacan ka geysan doonta dib uga soo kabashada soomaaliya soddon sano oo dagaallo sokeeya iyo burbur kala duwana waxaana markaasi ay wajihi doontaa guulo kala duwan haddii ay ka faa'iidaysato waxay heli doontaa mashaariic iyo maalgashi horumarineed waxaana ay qaadan kartaa deymo kale oo horumarineed haddii ay u baahato sida markaasi lagu sheegay qoraalka ka soo baxay indhakismand madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamuud ayaa furitaanka fadhigii baarlamaanka waxa uu ka hor sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii barwaaqada soomaaliyana ay u tahay guulo waaweyn marka loo eego cunaqabatayntii hubka ee laga qaaday kubiiritaankii bulshada bariga afrika iyo deyn cafinta soomaaliya oo berri loo madalsan yahay saddexda caalamka uu leeyahay midda shalaya ugu horreyso oo suuqa east african community inaan ku biirnay toddoba madaxweyne ayaa go-aankeeda iska lahayd anugu waa joogay meelaan fadhiyey ilaa go-aanka laga gaaro markii go-aanka la gaaraan soo dhex fadhiistay calanka soomaaliyana la soo qaaday oo maxaan ku meesha lasoo go-aankeeda annaga ma lahayn kaasaa ugu horreeyey shalay ilaahay idankiis waa kasoo waa ka soo libkeennay waxaa noogu xiga labada kale waa deen cafinta iyo cunaqabataynta hubka bisha disembar ay ku wada jiraan bisha disembar horaanteeda isbuuca ugu horreeyo cunaqabataynta hubkaa dhammaanaya insha allah bisha disembar saddex iyo tobankeedana deen cafinta ayadana dhammaan doonta haddii aan la yidhaahdo saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan kee kuweyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahaay sharaftalo meesha fadhiya inay aada iyo aada u fahmi karaan guul iyo wanaag iyo farxado badan oo isdaba jooga sanadka inta ka dhiman ayaan rajaynaynaa sidaas daraadeed-
halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan warraadii dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda dagaalyahanada xuutiyiinta oo awood badan ku leh dalka yemen ayaa shalay waxa ay markaasi gantaal ku dhufteen markab ganacsi oo maraya marinka baabul mantab oo isku xira badda cas iyo gacanka cadmeed markabkan oo la sheegay in laga leeyahay dalka norway ayaa lagu dhuftay gantaal nooca loo yaqaano kruiska waxaana gantaalka la sheegay in laga soo riday gudaha dalka yemen gaar ahaan ay markaasi aagga ay ka taliyaan xoutiyiinta taliska dhexe ee ciidanka mareykanka ee ku sugan aagga weerarka oo ka dhacay ayaa si degdeg ah ugu gurmaday markabka gantaalka lagu dhuftay waxa ayna gacan u fidiyeen shaqaalihii la socda markabkaasi la weeraray mareykanka ayaa sheegay markabkan markii gantaalka lagu dhufanayay markaasi oo ka kacay dab ayna sheegeen in uusan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay gantaalkii lagu dhuftay markabkaasi ganacsi xoutiyiinta dalka yemen ayaa horey ugu hanjabay inay beegsan doonaan maraakiibta laga leeyahay dalka israa'iil iyo kuwa kale ee kusii jeeda dalkaasi waxa ayna xuutiyiintu ay horey u khafaasheen markab ay sheegeen in ay leedahay dalka israa'iil warkii duhur waad kala socoteen raadiyaha dalsanna waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel